نورنا لم يغب بي في ليالي الكرب نورنا لم يغب بي في ليالي الكرب فاضيا مشرق في دروب الموكب فاضيا مشرق في دروب الموكب إنه قرآننا
بسم الله الرحمن الرحيم asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka tarbiyada carruurta ood xiliyadan oo kale ka dhegaysataan idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan qodobada maanta aan idiin soo gudbin doonnana waxaa ka mid ah bandhig cilmiyeed ay sameeyeen ardayda madarasada alhuda oo ku taala magaalada jamaame ee gobolka jubbada hoose waxaad dhegaysan doontaan codadka martisharaf ka soo qayb galay bandhigga oo halkaasi kelimaad ka jeediyey inta uu barnaamijku socdo waxaad sidoo kale maqli doontaan xubintii siirada rasuulka salawaatullaahi wasalaamuhu calayh waxaan meesha ka marnayn taxanaheennii wabilwaalidayni ixsaana ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka tarbiyada carruurta
ونظام الوجب نورنا دستورنا ونظام الوجب وسواه لم نجد أولا من مذهب
waa hagaag ku soo dhowaada barnaamijka oo dhammaystiran ugu horrayn waxaan ku bilaabaynaa xalqada soddon iyo shanaad ee taxanaha wabilwaalidayni ixsaana waxaana halkan inooga soo jeedinaya ashaykh cabdulilaah abu khaalid أمي وأبي أغلى الناس وهما تاج فوق الرأس حبهما يسكن في قلبي دوما أدعو لهما ربي دوما أدعو لهما ربي رعاني إذ كنت صغيرا دعماني إذ صرت كبيرا دعماني إذ صرت كبيرا بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين waxaan kusoo jiray silsiladeennii ahayd wabilwaalideyn ixsaanan oo gabagabadii joogtay waxaa arrin kale isweydiiyaan culimmadu waxay leeyihiin hadduu qofku aabihii u dilo khata'an hal yarisu minhu aabbahabaa si khata'a ulakacaan ahayn baad u dishay xabad baa kaaga fakatay ama si kale ama nabar kale odaygii baa dhintay markaa dhaxalkii waxba ku yeelanaysaa adigu ilma haddaa tahay wiilkii ama tahay ama gabadhi aad tahay dadka culimada inta badan waxay aadeen waxaa loo yaqaano jamiir alculamaa waxay leeyihiin ana alqaatila laa yarisu min almaqtuuli shay-an qofna qofkuu dilay dhaxalkiisa wax kuma laha waxaaba laga yaabaa de inuu ulakacu dilayo islaha dhaxalkaba aad qaadatid niyadiisa xun baa laga hortegaya hadduu xataa ahaa qatalku khata'an gef xataa hadduu ahaa lixadiisi cumar ibn shucayb can abiihi can jaddihi qaal qaala rasuulullahi sal ly salam laa yarisu alqaatilu shay-an qofkii wax dilay dhaxalka waxba kuma laha wa fii lafdi kalena wuxuu leeyahy xadiisku laysa lilqaatili min almiiraasi shay qofkii wax dilay tarikadii ama dhaxalkii waxbaba kuma laho qaala alkhiraqiyu waalqaatilu laa yarisu almaqtuula qofkii wax dilay qofkuu dilay ma dhaxlayo camdan ha ahaato arrintu aw khata'an mar haduubaa dilay bas weeye dhaxalka waxba kuma laha wa qaala ibnu qudaama wuxuu leeyahay ajmaca ahlulcilmi calaa ana qaatila alcamdi laa yarisu min almaqtuuli shay-an horta kii ula kaca isaga warkiisa dhaaf ma dhaxlayo ilaa maa xukiya can saciid ibni musayib wa ibni jubayr labadaas sheekh iyagu waxay yidhahdeen wuu dhaxlayaa inahumaa warahaahu iyagu dhaxalkii waxbay ka siiyeen ra'yigooda wa huwa ra'yu lkhawaarij arrintaana khawaarijta ayaa qabta marka labada sheekh halkaasay mareen ee arrintii khawaarijtu qabtay ayay ku ta'asureen lianna aayata almiiraas tatanaawaluhu cumuumaha fayajibu alcamalu biha fiihi aayadda oo odhanaysa maaragtay lama dhaxlayo waxaa leeyahay aayaddan ay qaateen cumuumkay qaateen iyagana xaadiisii usoo degin hoosu arrinta u dejin wuxuu leeyahy walaa tacwiila calaa hada alqowl arrintan wax wax kasoo qaad ma laha ibnu jubayr iyo ibnu musayib meesha mareen iyo khawaarij waa arrin shaada waxba laga soo qaadi maayo daliilka markaa khilaafkiis khilaafsan daliilkii kale ay khilaafeen marka waxay leeyihin iyagu qoladaas waxba warkooda laga soo qaadi maayay leeyihin amaa qat alqatlu khata'an hadduu ilmihii dilo aabihii si gefa u dilo dahaba kathiiru min ahli lcilmi ilaa annahu laa yarisu aydan dadka inta badan culamada waxay qabaan hataa hadduu gef u dilo ama kama u dilo ma dhaxlayo axmed baaba arrintaa ku dhawaaqay axmed ibn xambal isagu nasan buuba arrintaa u sheegay waxaa kaloo laga wariyay arrintaa ibnu cumar radia allahu canhuma wa caliy cali ibn abi aalib wa zayd ibnu xaaritha wa zayd ibnu thaabit وعبد الله ابن مسعود وعبد الله ابن عباس أصحابنا ولا وريا يجانا وحليين حتى هدو خطأ ودلو وحوي مارتي ما هدو خطأ وقف ودلو حتى دحلك وحبكم لها إلا فإن سمح الورثة تدكي ولا ليه هاي دحلك وحقولها بايد هنا لا دحلو حتى يجوا وقولان حق يجا إسكالها وحوليه إنه حق هدو كلا قيب قالوا أي ربان إنه لا دحلو حوليه أبيك أنت وكد أبوه دلي حوليه سدو لا قيب صدق ربان dib ma jirto markaa lianna xaqooda iyaga ka tanaasulay buu leeyahay qaala sheekh ibnu baaz ibnu baaz baa wuxuu leeyahy raxmatullah caleyh isna waa sheekh ad garanaysaan ibn cabdilcaziz ibnu baaz waad garanaysaan laa yarisu alqaatilu min almaqtuuli idaa kaana qatluhu camdan aw cudwaanan qofkii wax dilay qofkuu dilay ma dhaxlayo hadduu ulakac ahaa iyo cadownimo ahaa wuxuu leeyahay fainahu laa yarisu minhu ma dhaxlayo wahaadaa law kaana khaطan xataa khada ha noqoto gef ha noqoto awjaba calayhi diya hadda oo keenaya diya in qofkii laga qaadi lahaayoo kale xataa taa ha noqotee ama kafaara laga qaadi lahaa mar kastaba haate wuxuu leeyahay hadduu marku wuxuu camadi yahay oo diyo waajibi kali lahaa ama waajibin lahaa fainahu ma dhaxlayaa dheh fainahu laa yarisu minhu liqowlihi sala allahu alay salam daliilkan ay haystaan laysa lilqaatili min almiiraasi shay-un kii wax dilay dhaxalka waxbaba kuma laho wa ajmaca alculamaau raxmatullahi calayhim aw raximahum ullah calaa ana alqaatila laa yarisu min almaqtuuli إذا كان قتله عدوانا هرتا إذا واسكر عسيهن هدوك سيد عدو النماء ودلي ولك وحبكم لها لكن لو سمح الورثة هدي الباغون ولا عليه كلا أضاق الدحرك سوحكو لها هدي أن يشركوها إن كقيب قليين هدي أقرادان فلا حرج عليه بليين إذا كانوا مكلفين تدو قاوين الدين الماء يرأقونا معها الماء عن جار وحكلا قران يوم مرشدين وعقل يقولوا لما يسترين هديهين ويقول هديهم ولا عليك يو أباهي هبدي لإيه وأنا لقى يبصني حولها xaqoodii bay ka tanaasuleen markaasoo kale dhib male laakiin haddayna iyagu ogolaan waxbaba kuma laha qaatilku aabihii uu dilay ama waalidkii uu dilay xoolihiisa waxba kuma laha dhaxalkiisa waxba kuma laha ama walaalkiisa uu dilay xataa dhaxalkiisa waxba kuma laha qof kastuu dilay dhaxalkiisa waxba kuma laha marka saasay leeyihiin oo waxa weeye dhaxalka waxba kuma laha ilaa hadday maaragtay dadkii dhaxalka wax ku lahaa ay waaweynaa u ogolaadaan walaalkay waa nala qaybsanaya ad yidhahdaan mooyaane waxba kuma lahay leeyihiin wuxuu leeyahay su-aasha kale waxay tahay maadaa yasnacu idaa maadaa yusnac idaa wajada abaahu yadribu ummahu xukum kale weeye aabbaha iyo hooyadaa baa guriga ku wada nool odaygiio islaantii garaacayo tumayaad u timi maxaad samaynaysaa adigoo qofkii la dhalay baa tahay maxaa kula gudboon marka waxay leeyihiin idaa lam yakun ilabu muctadiyan fii darbi zawjatihi falaysa lilibni an yatadakhal odaygu dilkan hooyada dilaya wax ku dhufanaya hadday tahay kii sharciga ogolaa ee ta'diibka ahaa wiilku ma faragelinayo ama gabadhu ma faragelinayso qofkii la dhalay ma faragelinayo laakiin hadduu yahay odaygu xadgudbayo oo uu samaynayo darbun mubarix xiliyado dhaawacayo qofkii ama jabinayo ama dee waxaan sharci ogolayn si u dilayo si naxariis la-aana u dilayo marka waxa wuu soo faragelinayaa laakiin dariiqa sahlan buu kusoo faragelinaya wuu kala celinaya labadii qof oo maaragtay laakiin hooyadii la safto aabihii la dilo taasu iyadu meesha ma gelayso labadii uu kala qabanaya dilkii uu joojinaya dariiqa maaragtay sahlan oo aabihii uu qancinaya inuu hooyo islaanta uusan iska dhaafo uusan dilin markaasoo kale hadday darbiga caadiga tahay ta'diibka haayodi wax yar lagu dhufanayana ma faragashanayo markaas haddii laakiin uu arko inay khatar kusuganta hooyadii maratay dhaawac loo geysanayo ama gacan laga jabinayo ama la dakrayo ama maratay waxa loo yaqaano darbulmubarix uu ku samaynayo wuu soo faragelinayaa isagaan hooyadii la safarayn oo abii wax ka dilayn ayuu kala saaraya labadii qof oo arrinta halkaas maarata ku xalinaya وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بابان معجلان عقوقتهما عقوبتهما في الدنيا البغي والعقوق laba dembi ama laba baab waxaa weye cuquubadooda way soo degdegtaa oo adduunkaba lagaaga sharya inta aakhire la gaadhin albaqi xadgudubka iyo dulmiga iyo cuquuq iyo waalidku caasi lagu noqdo intaan aakhire la gaadhin adduunkaad ku arkaysaa cuquubadaas oo ilaahay maarata uu kugu ceebeynayaa oo kugu cadaabaya oo dhib kala kulmaysa arrinta ayada su-aal kale la isweydiiye waxaa leeyahay hal yajuusu lirajuli an yaqsila ummahu aw abaah wakadalika almar'atu hal yajuusu laha an tuqasila ummaha aw abaaha qofkii la dhalay aabbihii hooyadii markii ay dhintaan ma mayri karaa intaan la aasin dee qofkii muslimka waatii la dhaqayay ma ogtahay jawaabtiiba waxay tahay sida culamada isku raac leeyihiin almar'atu idaa maatat taqsiluha annisaa qofkii dumar hadday dhimato dumar unbaa dhaqi kara walaa yaqsiluha arijaal niman ma dhaqayaan laa ibnuha wiilkeedo ma dhaqayo walaa kayruhu cid kale ma dhaqayso ila zawj qofka keliya ee raga ee qof dumara inuu dhaqan loo ogol yahay waa ninkeedii fa yajuusu lahu an yaqsila sawjatahu an yuqasila sawjatahu waxaa u bannaan ninkii xaaskiisii wuu dhaqi karaa taariikhda saxaabadana waataynu oran nabi asmaa bintu cumays waata iyada abubakar dhaqdi la yidhaahdo markuu geeriyooday warajulu idaa maata yuqasiluhu arrijaal ninkan hadduu dhinto rag baa dhaqaya laa yajuusu lilmar'ati an tuqasila qof dumara inay nin raga dhaqdo meydkiisa lama ogola laa ummu hooyadii lama ogola walaa kayruha iyo dumar kale lama ogola ila zawjatu xaaskiisii unbaa loo ogol yahay fayajuusu laha an tuqasila zawjaha marka wax raga oo rag dhiqi kara wax rag dumar oo rag dhiqi kara waxaa ka jira sawjadaa ka jirta xaaska wax rag oo dumar dhiqi karana sawjkaa ka jira cid kale looma ogola wa ama alxayu qofka nool almariid oo abka ah hooyada ama waalidkii xanuunsanayay markaa isagoo banaanta in loo dhaqo oo la nadiifiyo fayajuusu taqsiiluhu likulli minhumaa hooyadii aabaha labadaba qofkii ay dhaleen wuu nadiifinayaa oo nijaasii uu ka nadiifinaya mar hadday nool yihiin maca satri alcawra iyagoo maarata cawradii asturayo oo inay arkaan lama ogola wa cadamu masiha biduuni xaa'ilin min waraa'i satr cawradiina iyagoon taabanan ilaa xaa'il inay mara iyo wax iska xijiyaan mooyaane jirki inta kale way dhaqayaan meesha cawradana ma dhaqayaan ilaa wax iska xijiyaan gacantii oo maaratay oon waxba saarayn kuma dhaqayaan fa idaa maata abuuhu su-aal kale la isweydiinaya idaa maata abuuhu kaafiran hal yuqasiluhu wa yukafinu aabbahabaa gaalnimo ku dhintay mushrik murtaad wax kasta ha noqda gaal asli aabbahabaa gaalnimo ku dhintay ma dhaqaysaa oo ma kafan ma lagaa raba haddaad ilmihii tahay xaq ma kugu leeyahay idaa maata abuuhu kaafiran fa inahu laa yuqasiluhu aabbaha hadduu gaalnimo ku dhinto ma dhaqaysid kafanna ma siinaysid jinaasadiisna ma raacaysid haddii la qaado haddii laakiin low haddii kaafir maaragtay wax kufaaroo gaalkaas aabbaha ama waalidka dhaqa iyagu hawshaa uu qumaya haddii la waado waxaad ku waxaad ku aasaysaa meel god god unbaad muslimiinta kaga qaranaysaa maaragtay jusadiisa ama raqdiisa kaga qaranaysaa isagaan la dhaqin isagaan la kafinay qabuuro muslimiinna laguma aasi karo meel god oo maarata muslimka aad urtiisa iyo kaga qarisun baad ku tuuraysaa baciidan can qubuuri lmuslimiin weliba meel ka fog qubuuraha muslimiinta ayaad god yar uga faadhfaadhaysaa carada ku rogaysaa inaad ixtiraamaysa isaga ma aha waxa weeye inaad isaga dhibta ka imanayso markuu qurmo dhibta ka imanayso muslimiinta gaaraysa inaad ka qaranaysaa bas su-ila alculamaau lajnati daa'ima lajan daa'ima waa niman dowladda sacuudiga la samaysay oo culamada kibaar isku keentay oo lajna u samaysay guddi iyadaa fatwa fatwa iyo wixii loo baahday iyagaa sheegi jiray oo waxaa ka mid ah raggan hadda kuu sheegay ibnu baas iyo ibnu jibriin iyo rag culamaa weyn weeye raggaasa waxaa la weydiiyey maa xukmu linsaani aladii aslama waaliduhu kaafirun maa xukmu linsaan alladii aslama waaliduhu kaafirun mushrikun yacbudu lasnaama xataa maata mushrika waxaa leeyi waxaad ka warantaa qofkii isagoo aslamay maaratay isagoo islaamay laakiin aabihii hooyadii dadkii dhalay ay mushrikiin baaqa ku noqdeen oo ayaan islaamin maxaa la samaynaya arrintan iyada ah hal yajuusu liibnihi almuslim an yashtarika fii qaslihi wa dafnihi wiilkuu dhalada islaamay qofkan gaalka mau banaanta inuu ka qayb qaato dhaqidiisii iyo iyo aaskiisii culimadu waxay ku jawaabeen fa ajaaba alculamaau lajna waxay yidhahdeen al aslu fi lkaafiri idaa maata an yuwaariihi aqaaribuhu fii xufratin hadduu kaafir dhinto qaraabadii waxay la gudboon inay meel ku qariyaan oo urtiisa iyo wasaqadka imanaysa dadka ka qariyaan xataa laa yata'adaa bihi annaasu suusan dadka urtiisa u dhibin walaa yuqasalu walaa yukafanu walaa yusallaa calayh ma la dhaqayo ma la kafan lama gelinayo laguna tukan maayo waman facala kayra dalik qofkii arrintaa ku xadgudbo ninkii mushrikaa dhaqo oo kafan u sameeya qofkii saa sameeya aw ishtaraka ama kala qaybgala kufaartii aasisi aabihii gaalkaha kala qaybgala ama hooyadii gaalka gaalnimada ku dhimatay kala qaybgala caadaadtoodii iyo dariiqadii u aasayay ninkii kala qaybgala fa calayhi an yatuuba wayastakfir allaha lacala allaha an yatuuba caleyh aabahaba gaala gaalo kala aasaysa gaalo kala hawshiisii la wareegtay kama qaybgeli kartid waxba ku darsan maysid dhaqidiisa iyo aaskiisa iyo kafantiisa iyo midna jinaasadiisa raacid midna shaqo kuma lid saasay culimadu leeyihiin wa qaala culamaau lajnatu aydan nimanka culimada guddidaas culimadu waxay leeyihiin mar kale iyagoo su-aasha ka jawaabaya idaa wujida min alkufaari man yaquumu bidafni mowtaahum falaysa lilmuslimiina an yutawallow dafnahum gaalba haddii la helayo isagu dadka ka qariyo meel ku aasanaya oo qaadanaya gaalada haddii la wareegto muslimiinta iyago markaa shaqo kuma laha walaa an yushaarikuu alkufaara wa yucaawinuuhum fii dafnihi xataa kufaartaa aabbaha aasaysa ama waalidkaa aasaysa kalama qayb qaadan kartid inaad ma caawin kartid oo yuxaamiluuhum ama lama qaadi kartid fii tashjiici janaa'iza janaasada ma raaci kartid xataa camalan bitaqliidi asiyaasati arrintan oo hadda maanta ay sameeyaan nimanka siyaasiyiinta nin madaxweyneha gaalaa dhimanaya madaxweynta kuwii muslimiinta isku sheegoo dhan baa jinaasadii raacayo dabageliyo maanta ismiskiiminayo waa arkaysan wax dhacay dunka wax maanta ka dhacaya madaxweyne gaalaa dhimanaya kuwii adduunka jooga muslimiinta oo dhan baa u tacsiyadeynaya aaskiisi bay ka qaybgelayaan waa u barooranayaan waxaas wax banaan maaha fa ina dalika laa yucrafu can rasuulillahi sal sl arrintaa waxa nebiga laga maaratay laga soo gaadhay maaha ma banaana gaal maaratay in arrimihiisa la galo markuu dhinto faraha laga qaadaya haddii gaalo kale la wareegayso haddii kalena qurunkiisa iyo meydkiisa dadka laga qaranaya god baa lagu tuuraya هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بأبيك وأمك يا ولدي ربك وصى بالإحسان ربك وصى بالإحسان برهما واشكر فضلهما هذا من شكر الرحمن هذا من شكر الرحمن وجناح الذل اخفض لهما لطفا مع عطف وحنان وجناح الذل اخفض لهما لطفا مع عطف نورنا دستورنا ونظام يروج به نورنا دستورنا ونظام يروج به waa hagaag weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka tarbiyada carruurta qaybihiisa dhexe ayaan isla soo gaarnay markanna waa bandhig ay sameeyeen qaar ka mid ah ardayda madarasada alhuda oo ku taala degmada jamaame ee gobolka jubbada hoose asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu anigoo ah amiiro cali maxamed xasan waxaan halkan ka soo jeedinayaa qur-aanka kariimka qowlka allah acuudu billaahi min ashaydaani alrajiim faman khaafa min muusin janafan aw iithmaa أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يضيقونه فدية طعام مسكين فمن تضوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريبة أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ما اسمك؟
اسمي إقر سعيد محمود وأنت اسمي خديجة حمزة عمر هل أنت مستعدة من السؤال؟
نعم اسألني ما شئت سؤال ما العقيدة؟
الجواب هي الإيمان الجازم الذي لا يتطرق إليه شك لدى معتقده في الإيمان بالله عز وجل وما يجب له من التوحيد بالربوبية وألوهية وأسماء وصفاته سؤال ما الأصول الثلاثة التي يجب على عبد معرفتها؟
جواب معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم سؤال من ربك؟
جواب ربي الله سؤال بما عرفت ربك؟
جواب بآياته ومخلوقاته سؤال اذكر آيتين من آيات الله جواب الليل والنهار سؤال اذكر مخلوقين من مخلوقات الله السماء والأرض
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ما اسمك؟
اسمي سندس محمد حسن وأنت اسمي مائدة عبد الرحمن حسن كيف حالك؟
حالي طيب وأنت بخير والحمد لله أريد أن أسألك سؤالا هل أنت مستعدة يا أختي نعم اسألني ما شئت من سيدنا محمد هو رسول الله إلى الناس كافة وآخر الأنبياء وإمام الرسل بماذا جاء جاء بالدين الإسلامي الذي لا يقبل الله يوم القيامة دينا غيره من أي قبيلة أبواه وهو من نسل سادات قريش أسلم قبيلة في مكة المكرمة بمن ينتصر نسبه ويتصل نسبه بإسماعيل ابن إبراهيم عليه السلام ما نسبه من جهة أبيه والده عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب ما نسبه من جهة أمه وأمه آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زورة بن كلاب في أي جد تجتمع أمه وتجتمع أمه مع والده في جد القامس وهو كلاب متى توفي والده ولقد توفي والده وهو في بطن أمه وعمره ثمانون عشرة سنة ودفن في المدينة ولم يترك له شيئا من المال شكرا لك ولك أيضا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ما اسمك؟
اسمي محمد مختار عمر وأنت اسمي مسعود معلم عبد الغفار كيف حالك؟
حالي طيب وأنت بخير والحمد لله أريد أن أسألك سؤالا هل أنت مستعد؟
نعم اسألني ما شئت ما هي الزكاة؟
الزكاة لغة النماء والزيادة وشرعا مقدار مال مخصوص لضائفة مخصوصة في زمن مخصوص ما هو الأصل في وجوب الزكاة؟
الأصل في وجوب الزكاة قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم وقوله صلى الله عليه وسلم فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنياهم وترد على فقرائهم رواه البخاري متى فرضت الزكاة؟
فرضت الزكاة في السنة الثانية من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى مدينة قبل فرض صوم رمضان اذكر الأشياء التي تجب فيها الزكاة الأشياء التي تجب فيها الزكاة خمسة وهي الأنعام الإثمان الزروع الثمار عروض التجارة اذكر شروط وجوب الزكاة شروط وجوب الزكاة ستة وهي الإسلام الحرية الملك التام النصاب مضي الحول إلا في خارج من الأرض الصم وخاص لنا العام جزاك الله خيرا ولك أيضا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اسمي محمد عبد الرحمن حسن وأضرح أمامكم بعد من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وعن عثمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع الصفات الكرام البر مرة والذي يقرأ القرآن هو يتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران متفق عليه وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله تعالى فله حسنة والحسنة بعشر أمثالها لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف واللام حرف وميم حرف رواه الترمذي وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب رواه الترمذي وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم يقال لصاحب القرآن اقرأ ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند أقل آية تقرأها رواه أبو داود
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ما اسمك؟
اسمي عبد القادر شاق وأنت اسمي عثمان محمد كيف حالك؟
حالي طيب وأنت؟
بخير والحمد لله أريد أن أسألك سؤالا هل أنت مستعد؟
نعم اسألني ما شئت ما حقيقة التجويد لغة واصطلاحا؟
التجويد لغة إتيان بالجيد واصطلاحا علم يعرف به إعطاء كل حرف حقه ومستحقه من الصفات والمدود وغير ذلك كالترقيق والتفخيم ونحوهما ما غاية العلم التجويد؟
غايته بلوغ النهاية في إتقان لفظ القرآن على ما تلقي من الحضرة النبوية الأفسحية وقيل غايته صون اللسان عن القضاء في كتاب الله تعالى ما حكم الشارع في علم التجويد؟
التجويد لا خلاف في أنه فرض كفاية والعمل به فرض عين على كل مسلم ومسلمة من المكلفين النون الساكنة والتنوين كم حالة لهما لهما أربع حالات الإظهار والإدغام والإقلاب والإخفاء ما حد الإظهار لغة أو سلاحا أما لغة فهو البيان وأما اصطلاحا فهو إخراج كل حرف من مخرجه من غير غنة ما حد الإدغام لغة وسلاحا أما لغة فهو إدخال شيء في شيء وأما اصطلاحا فهو اتقاء حرف ساكن بمتحرك حيث يسيران حرفا مشددا يرتفع اللسان عنده ارتفاعة واحدة ما حد الإقلاب لغة وسلاحا أما لغة فهو, فهو تحويل شيء عن وجهه وأما اصطلاحا فهو, فهو جعل حرف مكان حرف مع مراعاة الغنة ما حد الإخفاء لغة واصطلاحا أما لغة فهو الستر وأما اصطلاحا فهو عبارة عن النطق بحرف ساكن عار أي قال عن التشديد على صفة بين الإظهار والإدغام مع بقاء الغنة في الحرف الأول وهو النون الساكنة والتنوين شكرا لك وأنت أولى بالشكر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ما اسمك؟
اسمي مسعب معلم عبد الرحمن وأنت؟
اسمي يعقوب محمد حسن كيف حالك؟
حالي طيب وأنت؟
بخير والحمد لله أريد أن أسألك سؤال هل أنت مستعد؟
نعم اسألني ما شئت متى تستيقظ؟
أستيقظ عند الفجر أنا أصلي الفجر أصلي الفجر في المسجد هل تنام بعد الصلاة؟
لا لا أنام بعد الصلاة ماذا تفعل بعد الصلاة؟
أقرأ القرآن تذهب إلى المدرسة أذهب الساعة السابعة هل تذهب بالسيارة؟
لا أذهب بالحافلة شكرا لك وأنت أولى بالشكر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحن مجموعة من طلاب مدرسة الهدى في مدينة الجمامة ونضرب أمامكم بعضا من منظومة سلم الوصول إلى علم الأصول قال الناظم رحمه الله تعالى أول واجبين على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد إذ هو من كل الأوامر اعظم وهو نوعان أي من يفهم إذ صفات ذات الرب جل وعلا أسمائه الحسنى صفاته العلى وأنه الرب الجليل أكبر الخالق البريء والمصور بل البرايا منشئ الخلائق مبدعهم بلا مثال سابق الأول المبدي بلا ابتداء والآخر الباقي بلا انتهاء الأحد الفرد القدير أزلي السمد البر المهيمن العلي علو وقاري وعلو شاعر يعني جل عن الأضداد والأعوان كلا له العلو والفوقية على عباده بلا كيفية وما عدا مضارع إليهم بعلمه مهيمن عليهم goobtii ay bandhigga ku samaynayeen ardayda waxaa ku sugnaa mid ka mid ah salaadiinta ku nool degmada jamaame wuxuuna halkaasi ka jeediyey kelimaddan idinku soo maqan isagoo bogaadiyey mucallimiinta dadaalka ku bixinaya ardayda waalidiinta dhalay ardaydana u mahad celiyey bismi illaahi araxmaani iraxiim alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin wabihi nastaciinu calaa umuuri dunyaa wadiin wasali illaahuma calaa nabiyina muxamadi waaalihi wasaxbihi wasalam amaa bacd ikhwaanii maanto ay tahay bil ramadaan bishii la soo dejiyey qur'aanka oo shahrulqur'aan lagu magacaabo waxaan halkaanu fadhinnaa madarasada alhudaa dhexdeeda innagoo ka soo qaybgalnay cardi diimeed kaasoo isugu jira fanniyaal aad u badan oo hadda halkaan aan lagu soo koobi karin haddii ay tahay caqiido haddii ay tahay qiraa'atulqur'aan marka waxaa halkaan aad iyo aad u bogaadinayaa macallimiintii ardaydaas soo tarbiyeeyey soo barbaariyey soo gaarsiiyey bil ramadaan iyagoo u jooga bandhigka maxaa la dhahayey cardigan aadka u quruxda badan awalan ilaah ayaa ku mahadsan ayaa leeyahay humma macallimiintii u dhabar adeegay ilmahaas inay maxaaldhahay soo tarbiyeeyaan sida quruxda badan oo hadda horteenna ay soo jeediyeen bandhiggan isugu jira mid hadday tahay qiraa'atulqur'aan hadday tahay axaadiid ka warramaysa maxaaldhahay qur'aanka haddii ay tahay siirada nebiga haddii ay tahay caqiidada haddii ay tahay arkaanta maxaaldhahay sakada dadkii intaas isu soo dabaroday ee ugu horreeyaan macallimiinta iyo waalidiintaba oo ayaga soo diyaariyey carruurtooda oo u dhabar adeegay iyadoo bil ramadaan lagu jiro inay salaaddii hore soo kacaan ilmihii soo diyaariyaan soo diraan waxaan leeyahay waalidiinta khaasatan u dardaarmaya carruurtooda waxay haystaan madaaris madaarista hore oo waddanka lagu yaqiinay ka hormarsan waxaan isdhihi karnaa waxaa looga maarmi karaa dugsiyada hoose iyo dhexe marka insha allah waxaan boorinaynaa khaasatan maxaa la dhahay waalidiinta in ardaydooda ay ku dadaalaan ay ogaadaan macallimiinta keliya aysan ku halaynin cunuga ka warqabkiisa iyo soo diritaankiisa ayaan waalidiinta insha allah ku boorinaynaa macallimiintana waxaan leenahay ajarka aad shaqaysanaysaan faminilaahi ayaad ka helaysaan wax la sheegsheegay iyo wax laidinka mahad celiyey waxba idiinma taraan insha allah maalin maalintan ay ka qoroon tahay oo alla hortiisa aad joogtaan ayaa insha allah aad ku xisaabtami doontaan waxaan leeyahay maxaa la dhahayey si guud madaarista qur'aanka waxaa loo baahan yahay sida hadda maanta inta aan ku aragnay madrasatu alhudaa waxay mudan tahay kudayasho in aad kudayataan intaas insha allahu ayaan kusoo gebagabaynaya ma kusii dheeraynayo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu mid ka mid ah waalidiinta ayaa isaguna goobta bandhigga ka hadlay wuxuuna ardayda u soo jeediyey inay ku dadaalaan waxbarashada alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin wabihi nastaciinu calaa umuuri dunyaa wadiin wsala allahu wasalama calaa nabiyina muxamedin wacalaa aalihi wasaxbihi wasalim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bacdu taxiya ilaahay baa mahad iska leh isugu kaana keenay makaankan sharafta leh lagu barto diinta ilaahay oo ah bini'aadanka tii ilaahay uu u soo dejiyey in ay ku dhaqmaan waana shayga ugu wanaagsan oo qofka bini'aadamka adduun iyo aakhare uu ku liibaano haddii uu ku dhaqmo oo ilaahay uu waafajiyo weeye ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu naga dhigo kuwii uu waafajiyo diintiisa ku dhaqma intaas kadib waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinahayaa macallimiintii ka soo shaqaysay oo soo gaarsiisay ardadaas ayagoo eber oon waxba aqoonin inta loo keenay haddana saaka waxaan annu shaahidka ka nahay rabbi subxaana wa tacaalana uu u jeedo oo horteenna ku soo bandhigay oo ku saabsan sidii suldaanku u sheegay fanni kaste oo caaqiide iyo diinba ku saabsan waxaan marka ilaahay uga baryaynaa ayagana aan ku baraarujinaynaa ardadaasu in ay sii labalaabaan waxaas ay barteen waxa aad barateen shay dahaba weeye qaali weeye wax adduunka laga hela maaha cayaar cayaar maaha waa ilaahay kalaamkiisii waxa aad barateen qofka bini'aadankana waxaad kala ogaataan saaka ardadaas meesha la keenay oo xoogaaga oo bandhiggaa sameeyey laba arrimood bay u noqonaysaa labada arrimood marka koowaad waxay siinaysaa ardagaas boqolka qof hortooda ka istaagay firfircooni iyo kalsooni oo uu ku dhiirada birito inuu masaajidka ka istaaga haddii uu wax uu yacni maaragtay uu dhibsado uu arko waxay kaloo gelinaysaa isaga laftiisiibay kalsooni siinaysaayo ay u noqonaysaa weeye sidii wax usii baran lahaa waxaa kaloo intaas ka sii daran qolada kaleeto oo aan saaka bandhigga ka qaybgelino way ogaanayaan ilmahan meeshaan la soo istaajiyey waxaan uu ku hadlay waa wax uu bartay weeye isaga laftiisu marka kalsooni bay siinaysaa iyo firfircooni kaleete oo inuu ku dayda midkan kaleetoon saaka bandhiggan ka qaybgelina kor ka fiirsanayay inuu yidhaahda alla ilahay meeshaas cunugaas asaa gaayaho uu gaaray inaad adiguna gaarta weeye oo dhiiragelin aad weyn bay u tahay weeye ilaahay baana ku mahadsan kadibna macallimiintii arrintan ka soo shaqaysay yaa mahad iskale waxaan kaloo intaas ii weheliya waaridiinta waxaan ku boorinaynaa waxaa ciyaalkiinna la barahayaa diin weeye waa ilaahay diintiisii weeye fowqa sabca samaawaad ka kor baa ilaahay ka soo dejiyey sidaa daraaddeed diintu innahu la qowlun faslun wamaa huwa bilhasli yaa ilaahay kitaabkiisa qur-aankaa ku yidhi diintaanu waa diin ilaahay xaggiisa laga soo dejiyey cayaar iyo dheeldheelna ma ay aha sababka loo leeyahay cayaar iyo dheeldheel ma ay aha maxay tahay in qofka bini'aadanka uu kitaabka iska soo bixiyo uu iska akhriyo faraha uu ka qaado shay loogu talagalay maaha weeye waa shay buuxa wuu dhammaystiran yahay waxaa la rabaa qofku inuu ku dhaqmo adduunkiisa iyo aakhiradiisaba way kaalmaynaysaa waxbay u taraysaa adduunkana wuu ku dhaqmahayaa oo cisuu ku yeelanhayaa iyo sharaf iyo karaamuu ku yeelanhayaa magac buu ku yeelanhayaa sheikh hebel baa laleeyahay macali hebel baa laleeyahay tusaale ahaan macallimiinta hadda intaan wax soo bartay mar bay waxay ahaayeen ilmo saqiira weeye madarasaa la geeyey waxbay barteen wixii ay barteen bay maanta ayagiina dadkii sii barahayaan weeye marka ardada lafteedii dhiiragelin bay u noqonaysaa oo shalayta macallinkan hadda wax ku soo baro adiga ku hortaagan hadda wax ku barahaya macallin isagoo kaleha yuu hor istaagay waxbuu baray waalidiintana waxaan ku boorinahayaa in ay ciyaalkooda ku kontaroolaan guryaha marka ay joogaan ay weydiiyaan aab i akhri ay dhahaan maxaad soo baratay ay dhahaan macalinka laftiisa la dhiirogeliyo oo yacni maaragtay aan la moogaanin kolay ajarkeeda ilaahay bay ka helayaan macallimiintaasu ilaahayna waxaan uga rajaynaynaa madarasadan saaka aan fadhino middii laga aflaxo ilaahay inuu ka dhigo ardadeedana ilaahay uu ka dhigo kuwii waxbarta fi dunyaa waalaakhirana ay naftooda anfaca uma markaas kadibna dadka bini'aadanka oo kaleeta anfaca oo daaciyaal noqda rag iyo dumarba waxaan kaloo aad u sii boorinahayaa oo aan aad ugu farxay gabdhihii halkaan ahaa qaab waxay wax ku tirinayeen af soomaali ah qaafkaas af soomaaliga erega ta' baa lagu bilaabay waa lagu dhammeeyey ta'dii baa lagu dhammeeyey sidii loogu waday ilaahay ammaantiisa iyo rasuulkiisa ammaantiisa weeye waa yacni maaragtay qaab aan bini'aadanko dhan wada keeni karin xigmad gaara ilaahay baa xigmadda bixiya yu'ti alxikmata man yashaa'u waman yu'ta alxikmata faqad uutiya khayran kaiiran weeye xaqiiqatan aad baan yacni maaragtay madarasooyin badan baan ka qayb qaybgalay laakiin wax noocaas nadmiga qaabkaasa u sameeya oo af soomaali ah oo saas isugu aadiyana aniga weli way ii dhimanaayeen weeye tusaalaa ku filan weeye marka ilaahay waxaan ka rajaynaynaa madarasooyinkan in ilaahay ka dhigo kuwii laga aflaxo ardadoodu ay ku liibaanaan macallimiintuna magac iyo sharaf fi dunyaa walaakhira ay ku yeeshaan wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
ليس في الشرق هدى لا ولا في المغرب ليس في الشرق هدى لا ولا في
qaybaha dambe ee barnaamijka tarbiyada carruurta ayaan isla maraynaa markana waa xalqada saddexaad ee xubintii siirada rasuulka salawaatullaahi wasalaamuhu calayh waxaana halkan ka soo jeedinayaa walaalkeen cabdiraxmaan badar صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم محمد نبينا أمه آمنة أبوه عبد الله مات ولم يراه محمد نبينا أمه آمنة أبوه عبد الله مات ولم يراه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم
أبو طالب عمه كان يدافع عنه والسيدة حليمة مرضعة نبينا
أبو طالب عمه assalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu meel kastoo aad joogtaan carruuray ku soo dhowaada xubintii siirada rasuulkeena sala allahu calayhi wasalam darsigii labaad waxaan kaga soo hadalnay safaradii uu rasuulka ku aaday shaam waalidiintii soo barbaariyeen iyo guurkii uu guursaday khadiija bintu quweyla radia allaahu canhaa waxaan u mahad celinaynaa carruurtii ka soo jawaabday su-aalihii ku jira xalqadii hore haddii wallaah idmale waxaan sii wadi doonaa duruusteena nebigeena moxamed sala allahu calayhi wasalam wuxuu ku tilmaamnaa aqli iyo xigmad tolkiisana aad ayay u jeclaayeen ka hor inta aan loo soo dhiibin risaalada tawxiidka iyadoo rasuulka jiro soddon iyo shan sano ayay quraysh dumisay kacbada si ay u dayax tirto oo dhismaheedana loo qorxiyo waxaana raggii dhismaha ka qayb qaatay ku jiray rasuulkeena sala allahu calayhi wasalam oo la qaadaya adeerkiisa cabaas dhagxaanta markii uu dhismaha dhammaaday ayay quraysh isku khilaaftay cidda xajirul aswad ka dhigaysa booskeesa waxaana dood dheer kadib ay isku waafaqeen in uu garsooro u noqoni doono qofka ugu horeeya ee kasoo gola kacbada nasiib wanaag wuxuu noqday qofka ugu horeeyey kasoo gala albaabka kacbada rasuulkeena moxamed sala allahu calayhi wasalam odayaashii qureysheed ayaa aada ugu farxay waxayna dhaheen raalli ayaan ku nahay maxamedul amiin markaas ayuu rasuulkeena sala allahu calayhi wasalam amray in xajirul asadka lagu rido go-weyn go-aasna dhinacyada ay ka qabtaan madaxda jufooyinka reer qureysh si jufo weliba ay uga qayb qaadato kaalinteeda qaadista dhij xajirul aswadka markii xajirul aswadka la geeyey booskii uu lahaa ayuu rasuulkeena sala allahu calayhi wasalam ka dejiyey maradii uu saarnaa labadiisa gacmay sharafta badan ayuuna ku dhigay halkii uu lahaa xajirul aswadka odayaashii qureysheed oo ku faraxsan taladii uu soo jeediyey nebigeena iyo sidii uu usoo afjaray khilaafkii ayay ogaadeen caqli iyo xigmad inuu xambaarsan yahay rasuulka sala allahu calayhi wasalam caruurey markii aad maqashaan magaca rasuulka ku saliya oo dhaha sala allahu calayhi wasalam allah iyo malaa'igtiisa way ku saliyeen nebigeena sidaas ayuuna allahna amray haddii aanu wax ka tilmaamno barbaarkii guud ee rasuulka sala allahu calayhi wasalam wuxuu ahaa qof kulansaday tan iyo yaraantiisii sifaadka wanaagsan sida runta oo la sheego ammaanada dulqaadka iyo xishoodka iyo isduldhigidda oo laga wado kibir la'aan waxaana tilmaamahaas wanaagsan awgeed ay quraysh ku naaneyseen nebigeena al amiin ama kii ammaanada badnaa caruurey waxaana la gudboon inaan ku dadaalno sida aan u yeelan lahayn sifaadkaas wanaagsan ee uu rasuulkeena moxamed sala allahu calayhi wasalam lahaa iyadoo allah aan weydiisanayno dabeecadahaas wanaagsan kadibna aan ku tarbiyeyno nafsaddeena markaas uu allahna jeclaanayaa muslimiinta oo dhanna na jeclaanayaan nebigeena moxamed sala allahu calayhi wasalam aaday u jeclaayeen tolkiisii iyo dadkii uu ku dhex noolaa way ixtiraami jireen ixtiraam siyaado ah allah subxaanahu wa tacaala wuu ilaaliyey nebigeena moxamed sala allahu calayhi wasalam tan iyo yaraantiisa wuxuuna ka dhowray acmaashii xumeed ee jiray waagihii jaahiliyada weligiisa rasuulka uma sujuudin sanab mana cabin qamri xumaan iyo wax la xumaystana ma sameyn allah ayaaba ilaaliyey oo ka dhowray intii uu yaraa oo aan xataa loo soo dhiibin risaalada wuxuu allah siiyey nebigeena moxamed sala allahu calayhi wasalam mucjisooyin waaweyn oo ifaalo u ah in uu noqoni doono qof leh saameyn badan mucjisaadkaas la siiyey waxaa ka mid ah in daruur isaga u gaara hareenaysay markii safarkii labaad ee shaam uu awaday ganacsi ay lahayd khadiija bintu quweyla radiallaahu canha oo markii dambe noqotay xaaskiisa rasuulkeena markii uu da-diisa ku dhowaatay afartan sano waxaa qalbigiisa la jeclaysiiyey inuu ka fogaado dadka oo uu ka dhex baxo si asagoo gooni ah uu u cibaadaysto wuxuu degay godkii qaarulixraa lagu magacaabi jiray oo ku yaalay mid ka mid ah wadooyinka soo gala maka cunto iyo biyo ku filan ayuu hore u qaadan jiray allah ayuuna ku caabudi jiray markii uu ka dhammaado sahaydii uu qaatay wuxuu u soo laaban jiray xaaskiisa khadiija bintu quweyla radiallaahu canha si uu u qaato sahaay kale oo dheeraad ah wuxuuna allah ku caabudi jiray diintii awowgiisa nebi ibraahim calayhi salaam waxaana intaas ku soo gebagabeynaynaa darsigii saddexaad ee siirada rasuulkeena sala allahu calayhi wasalam tan iyo kulanti dambe iyo toddobaadka soo socdo wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu
صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله
قد مضت أيامه بالفدا والغالب قد مضت أيامه بالفدا والغالب قد مضت أيامه بالفدا والغالب هو في الدنيا لنا خير
guud ahaana intaas ayaan toddobaadkan ku soo afmeeraynaa barnaamijka tarbiyada carruurta tan iyo kulanti dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
في ليالي الكرب فاضيا مشرق في دروب الموكب فاضيا مشرق في